bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhduna ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha maaj sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in weli halkaasi ay ka soconayaan wadahadallada u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale odayaashii waxgaradkii halkaasi ugu soo idlaaday shirkii dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan gobolada mudug iyo galgaduud ee in muddaha ka soconaya degmada dhuusamareeb kuwaasoo ugu dambeyn isla qaatay in isla degmada dhuusamareeb uu ka furmo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gelinkii dabagaaray halkaasi ayaa xalay ilaa iyo saaka ku howlan xal u helista arrinta ku aadan in shirka la geeyo degmada cadaado ee maamulka ximin iyo xeeb halka ergooyinka iyo waxgaradkii ka qayb galay shirka dib u heshiisiintana ay ka biyo diideen arrintaasi waxaana weli magaalada ka soconaya sida wararkaaynu ka helayna ay sheegayaan ismaandhaaf u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ergooyinka shirkaasi ka qaybgalaya wariye ka mid a wariyaasha ka howlgala degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo qadka telefoonka kula hadlay ayaa waxa uu ii sheegay in weli uu jira ismaandhaafka u dhexeeya labada dhinac walow ay soconayaan wadahadallo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana siyaabo kala duwan ula kulmaya odayaashii ee waxgaradkii ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta haatanna ku sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduud
magaalada dhuusamareeb waxaa soo gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa ku welinayaa wafdigiisa xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka galgaduud si diiran ayaa loogu soo dhaweeyey magaalada dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya xalayna magaalada ayuu ku hoyday waxaana kulamo gooni gooni ah uu la yeeshay qeybaha kala gedisan ee ururada bulshada rayidka ah gaar ahaan ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta ee u dhammaaday iminkana iyagu ku dhawaaqay inay markaasi furan tahay gobasha shirka maamul samaynta xalay oo dhan ayuu madaxweynaha gooni gooni ula kulmayay odayaasha dhaqanka ee markaasi iyagu matalaha beelaha shirku ugu dhammaaday degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ilaa iyo iminkana wax warbaahinta la hadlay ma jiraan madaxweynaha shalay markuu yimid saxaafadda lamausan hadlin laakiinse waxaa la rajeyn doonaa yaashii xalay ku dhawa shalay aanidhaahday habeen hore ku dhawaaqay goosha shirka maamul samaynta inay ka fidsan tahay dhulsamareeb weli waxay markaas iyagu ay qabaan fikirkoodii oo weli waxba iskama bedelin laakiinse waxay ogaan karaa inay iyagu wax iska bedeleen kolka madaxweynuhu uu hadlo iyaguna ay ka daba hadlaan xalay oo dhan ayuu kulamo gooni gooniah la yeelanayay odayaashii dhaqanka ee iyagu matalaya beelaha qeybta ka ah shirka oo maalmihii ugu dambeeyey ama bilooyinka ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada dhuusamareeb wixii arrimahaas ku saabsanna iminka waxaa la rajeyn doonaa in saaka bahda wardoonka looga warbixiyo waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sidoo kale qaabkii ay isku afgarteen inay guur kusoo dhammaadeen iyo in kaleeto wariyahan oo lagu magacaabo maxamuud oo aadan waxa uu sidoo kale ii sheegay in odayaasha ay weli ka biyadiisan yihiin arrinta ku aadan in maamulka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya lagu qabtay magaalada cadaado iyadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hore arrintaasi ugu dhawaaqay shan iyo labaatanka bisha oo ay ku astaysan tahay maanta ayaa lagu waday in shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya cadaado uu ka furmo walow ibili ismaandhaaf uu ka jira arrintaasi ku aadan odayaashii waxgaradkii ka qaybgalay shirkii dib u heshiisiinta iyo dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha oo haatan ku sugan halkaasi wadahadallana la leh dhinacyada kala duwan isku haya halka uu sida dhabta kaga furmi doono maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya dhanka kale magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb waxaa ka soconaya qabanqaabo ku aadan u diyaargarowga in shirka uu ka furmo halkaasi iyadoona halkaasi ay joogaan guddigii farsamo ee dowladda federaalk ee soomaaliya hore ugu magacowday daadihinta shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya maamulka sidoo kale ximin iyo xeeb waxa ay xalay ilaa iyo saaka ku howlanaayeen sida ay kaga arrisa lahaayeen go-aanada kasoo bixi karaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaas oo wadahadal ay kaga soconayaan madaxweynaha iyo odayaashii iyo waxgaradkii ka qaybgalay shirkii dib u heshiisiinta kawaasoona ka biyadiisan ka qaybgalka shir ka furma degmada degmada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb wariye sidoo kale ku sugan magaalada cadaado ayaan qadka telefoonka kula xiriiray anigoona wax ka weydiiyey bal xaaladda magaalada cadaado iyo kulummadii kala duwana ay yeesheen maamulka ximin iyo xeebe ee looga harisanayay waxaa kasoo bixi karaa maamul shirka ama kulamada ka soconaya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
marka la fiirso magaalada cadaado ee xarunta maamul goboleedka ximan iyo xeeb saakidka ma jiro kulamo iyo sidoo kaleeto waxyaabo sidaas usii weyn ha yeeshee marka la fiirso gobolada dhexe oo dhan waxaa laga dul sugayaa warka kasoo yeeri doona magaalada duusamareeb ee xarunta gobolka galguduud halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wararkuna waxay sheegeen madaxweynaha iyo beelaha ku shirsanaa maalmahan magaalada duusamareeb inay kulamo leeyihiin hadalhaynta ugu weynna waa taas magaalada jawigeedu waa uu degan yahay afar labaatankii saacee ugu dambeeyey golayaasha kala gedisan ee maamulka kulamo ayuu ugu fadhiyay xalay ilaa afar saac ilaa shan saac habeenimo kulamadu way socdeen waxaana looga arrinsanayay xilliga ugu habboon ee shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ay ka furmi karo magaalada cadaado iyo sidoo kaleta adeegyada loo baahan yahay ayaa maamulku iska arrinsanayay mas-uuliyiinta maamulkuna waxay sheegeen in mugdi uusan ku jirin qarsoomid in cadaado uu ka furmayo shirka maadaama dowladda beesha caalamka saxiixayaasha oo ay ka wadaan ama baa loola jeeda in maamulada ka dhisan gobolada dhexe ay isla garteen ee shirku uu ka dhaco magaalada cadaado marka waxay leeyihiin muhiimaddu waxay tahay inaan dhammaystirna adeegyada iyo sidoo kaleto waxyaabaha loo baahan yahay ee la xiriira qarsoomidda shirka balse welwel ama shaki kama muujinayo maamulka ximanaya xeebinu shirka cadaado ka furma inkastoo habeen ka hor odayaal ku shirsanaa magaalada duusamareed ay sheegeen shirku ayagu ay ka furan doonaan magaalada duusamareed ha yeeshee in wararka hoose ayaa sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud odayaasha kala hadlayo sidii ay ku tegi lahaayeen magaalada cadaado oo ka qarsoomayo shirka waxaana inta badan wararku ay sheegayeen odayaasha iyo madaxweynuhu ay isfahmeen balse aan laga horbici karin go-aanka rasmiga uu soo saari doono madaxweynaha ee ku aadan halka uu shirku ka qarsoomi doono ugu dambeynna wararka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya khiyaarta aynu jecelnahay oo waxyaabaha ka soo baxa waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo annaguna wax walboo ka soo baxay iyo madaxweynaha marka uu warbaahinta la hadlo si gaar ah barnaamij idinkaga soo samay doona dibna aad kala socon doontaan raadiyo wardheer halka aad warkaasi kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin dadka ku howlan xaalufinta lagu hayo duurjoogta ku dhaqan deegaanada maamulkaasi wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa uu sheegay inaan sinabo loo aqbali doonin sii socoshada arrimaha ku aadan xaalufinta lagu haya duurjoogta deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu sheegay inta badan in loo iibgeeyo deegaano ka mid ah kuwa carabta sida hadalka uu dhigay wasiirka maamulkaasi ka tirsan waxa uu tilmaamay in maamulkooda ay haatan iyo wixii ka dambeeyay xisaab la geli doonaan dadka arrimahaasi ku howlan asigoo dhanka kala tilmaamay in kol hore ay u gudbiyeen digniino ku aadan inay ka waantobaan falalka caynkaasi ee ay qaybta ka yihiin haddii kalena ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo soo wajahda dadkaasi sida hadalka uu dhigay ciidamada ammaanka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen gudaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe howlgallada ayaa lagu soo qaqabtay dad lala xiriirinayo inay qayb ka yihiin ururka al-shabaab waxayna saraakiisha hay-addu sheegeen in ay baaritaanadii ugu dambeeyay halkaasi ka sameeyeen lagu soo qaqabtay dad aad u fara badan kuwaasoo haatan baaritaanadoodana uu ka soconaya saldhigga degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya howlgalka waxaa ku helinaya kuwa midowda afrika ee amisom ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan haatan xaaladdu inay tahay mid degan wararka naga soo gaaraya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay afduubteen guddoomiyihii hore ee degmada ceelbuur ee maamulkii dowladdii uu hogaaminaya allaha u naxariistee cabdulaahi yuusuf axmed kaa oo lagu magacaabi jiray macalin maxamed afrax waxaana al-shabaab la sheegay inay la aadeen meel duleedka kaga beegan halkaasi gudoomiyaha degmada ceelbuur ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya nuur xasan guutaale ayaa u sheegay warbaahinta arrintaasi asigoo dhanka kala tilmaamay inay rag u direen ama odayaal ay u direen al-shabaab kala hadla arrinta ku aadan inay sii deeyaan dibna xorriyaddiisa u siiyaan maadaama uu ka mid ahaa maamul hore oo haatan laga yimid waxa ay tilmaameen odayaashii wadahadallada la galay al-shabaab in xaaladdu haatan ay tahay mid meel wanaagsan maraysa inkastoo aan la ogeyn go-aanka ugu dambeeya ee ururka al-shabaab ay ka qaadan doonaan guddoomiyihii hore ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxay sheegayaan wararku in deegaan lagu magacaabo dac laga afduubtay guddoomiyihii hore ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud al-shabaabna haatan si rasmiga gacanta ugu jiro gudoomiyaha degmada ceelbuur ee isla gobolka galgaduudna waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan gaari saarif oo ay ka soo qabteen duleedka magaaladaasi kaasoo la tilmaamay inay saarnaayeen walxaha qarxa gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in gaarigan haatan ay gacanta ku hayaan ay horkeeni doonaan cadaaladda baaritaanana lagu samay doono sida hadalka u dhigay waxauna tilmaamay qabashadiisu inay ku lug lahaayeen dadka ku dhaqan deegaanadaas oo ciidamada ammaanka ku wargeliyey in laga hortaga khatare ka imaan lahaa waxyeello u geysta gaarigaasi la sheegay inay saarnaayeen walxaha qarxa muddooyinkii lasoo dhaafa ayuu tilmaamay inay wadeen howlgallo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo uu ka soconayo soo xulista baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay haatan in meel gabagaba uu marayo asigoona dhanka kala bogaadiyey in la hela baarlamaan oo yeesha maamulkaasi xildhibaanka oo lagu magacaabo geedi xeebow waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan arrintaasi maadaama qayb ay ka heeday heshiiskii dowladda iyo maamulka jubbaland ee kal hore ka dhacay magaalada adis ababa ee xarunta dalka itoobiya kaasoona labada dhinac ay ku heshiyeen in la dhammaystiro maamulkaasi gudoomiyaha degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduudna waxa uu ka hadlay dil kooxa hubaysan ay ka geysteen nawaaxiga degmadaasi ka oo la sheegay in loo geystay mas-uul ka tirsan ganacsatada ku dhaqan gudaha degmada guraceel ee gobolka galgaduuda waxa uu sheegay ragga dilka geystay inuu u baxsadeen nanka iyo degmada cadaado asigoona tilmaamay inay soconayaan baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii ka dambeeyay dilka ganacsadahan qaybta ka ahaa ganacsatada magaalada caabudwaaq ee isla gobolkaasi galgaduud oo haatan weli ciidamada sida hadalka u dhigay ku daba joogaan raggii falkaasi u geystay laba dhallinyaraha oo ka yimid xagga cadaadood ayaa dilay nimankaas waxa weeye magac ahaan dadka qaar wuxuu leeyahay waa mareexaankay ka dhasheen laakiin cadaaday ka yimaadeen iyo xagga hobyood xaggooda nimankaasi dhan sideed nin bay ahaayeen haddana xagga islaamigay aadeen iyo cadaaday u baxeen ninkan waxaa la odhan jiray dhuuban ee faaraxyaraha la odhan jiray maya ninkaasoo aana qabiil uu ku dhintay ma jirin wax aana ah oo hadda aan malaynayno ama uu qabay ma ay jirin wuxuu ahaa nin ganacsi ah oo degaanka caawada u dhashay wax dhiba oo asagu galina ma jirin waxa weeye dad la adeegsanayo oo xaggaas ka yimid cadaado cadaado xaggooda ka yimid oo sideed ah oo laba baabuur watay ahaayeen mararkii way dadku gaadeen way dileen haddana xagga cadaado bay inay galeen la qiyaasaya oo hadda weli raadkoodii baa lagu joogaa meelay hadda baabisan yihin ma hayno waxaa baadigoobaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka degaanka u dhashay oo xagga nabadgelyada ka shaqeeya ayaa salkooda inay ogaadaan raba meeshay ku kal leeyihiin sidaad ogtahay magaalada caawdaha waa meel bebelayshi badan waa magaala caasimada oo dadkeedu aada u badan yahay xagga nabadgelyadana waa meel boqolkiiba boqola oo cid kasta oo soomaaliyeed ama ay ka ganacsado ama ganacsiyadu yimaado waa magaalo mataqaanaa wax dhibaaysa ka jirin warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin maanta waa naga intaa waxaa warka idiin soo saara idiin akrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh